hay-adaha amniga dalka iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa si wada jira tababar ugu fura saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwaas oo ka shaqayn doona ilaalinta amniga doorashooyinka golaha deegaanka oo dhowaan la filaya inay dalka si wada jir uga dhacaan tababarka ayaa diradda lagu saarayay sidai ciidanka booliiska soomaaliyeed ay kaalin muhiima uga qaadan lahaayeen ilaalinta amniga doorashooyinka dalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan cabdikariin axmed cali ayaa sheegay in ay muhiim tahay in doorasho qof iyo cod ah dalka laga qabto saa la socotaan dalka iyagu waxaa ugu dambeeyey kii in dadka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliyeedahii inay u dareeraan doorasho qof iyo coda aftar konton iyo lix sano kadib maanta soomaaliya waxay u jihaysatay inay aaddo doorasho qof iyo coda waxay ka bilaaban doontaa gobolka banaadir waxaan u gudbi doonnaa isteedyada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed waxaan aadi doonnaa jubbaland waxaan u soconnaa oo aannu seejooyin iyo boolin stethonna ka samayn doonnaa maamulka sc khaatumo ood ogsoon tihiin in wafdiga dowladda oo hogaaminahayo brime minister xamse cabdibarre ay ku beegan yihiin inay aadaan dhowaan dalka soomaaliya haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ee hawshii loo igmaday ayaannu harigeeda jarnay maanta horey waxaannu u helnay qalabkii doorashada waxaannu tareengaraynay dhammaan shaqaalihii qaban lahaa habka dadka loo diiwaangeliyo waxaan dhammaystiranay dhammaan shuruucdii qusaysay dadku inay isdiiwaangeliyaan u ahayd bayska dhanka kale wasiir duulaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa ayaa bogaadiyey kaalinta ay ciidanka booliiska soomaaliyeed ku leeyihiin ilaalinta dalka soomaalina isku raacsan tahay inay maanta ka bilaabanto isdiiwaangelinta loogu diyaargaroobayo doorashada deegaanada ay ka kooban tahay muxuu aha magaalo madaxda iyo gobollada dalkuba taariikh bay noo tahay waan soo dhoweynaynaa idinkuna waxaad tihiin ciddii mas-uuliyaddeeda ilaahay ka sokow qaadi doonta amniga waxaanan hubaa inaad ka soo bixi doontaan waan nii hambalyeynaynaa waxaana nilisiin doonaa kolley qaabkii iyo sidii waxyaabihii aada u sugi lahaydeen kolley idinka iyo guddida ayaa idinkala bixi doonaa annaga iyo taliyuhu maanta iyo guddoomiyuhu waxaan rabnay inaan inii furno shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan daafaha caalamka iyo dalka gudihiisana aanu sheegno inay bilaabantay in dadka soomaaliyeed isdiiwaan geliyaan si ay u doortaan madaxda berri tobabarkan ayaa kusoo aadaya xilli lagu wada in dalka doorasho qof iyo cod ah laga qabto marka la gaaro sanada laba kun labaatan iyo lix taas oo noqon doonta doorashadii ugu horeyday ee soomaaliya ka dhacdaa tan iyo burburkii dhexe ee dowladii soomaaliya